bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khiyaaryaha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiinkasta saacadun oo kale kula dareersan warbaahinta warsan markila ku reeba hamiinimada jamaacada ee sabtaga hooydaasa hamiinimo arbaawo iyo khamiisa galahayta taariikhdan iyo ka-eedanta tumiisiyeedka bili saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid ah wasiirka difaaca dowladda federaalk soomaaliya oo weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba iyo geega tababaraan hiranga ciidamo ku tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya qaybta lixdanaad barnaamijkaya ka dheegi doontaan mas-uuliyiintaas oo la dardaaramay ciidamada tababarka laanhiri saasaata waliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagada ururka iskutaga saxufiyiinta soomaaliyeed ee fesoj oo warha ku saari tawinta wararka la xiriira coronavirus barnaamijkayaasiinku gudbii doona saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagada go-aanka ku bahi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee ka eedan in la hira isgoobo walbarasho iyo meelonan isku kooyow oo ku dhaqan galay meelo ku mid ee maamul goboleedyada dalka ku jira iyo gudaha magaalada muqdisho barnaamijkiiha ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone safiirka soomaaliya dalkaas turkiga oo usiina bulshada soomaaliyeed ee ka dhaqan dalkaas turkiga nkadigi cudurka coronavirus waana fariin saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona hoylaaye karaalnagad taliyaha ciidamada cirka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku tabadahaya in la dayactiro waaye xarunta saldhigga ciidamada cirka oo sheegay inuu nagata meel oo bulaacad eh barnaamijkii ka dheegi doontaan qodobadaas iyo qodobo kaliyahaasiinku gudbii doona barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleeliyaas insaarintanisiin kula dareersiyahay dhinacanaadan waliba gacan weyn ku jeysadaa cabdinaasir axmed mayo markale mar lamaata ka dhowaada barnaamijka kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ka horeeya barnaamijka hooseen gobada wasiirka difaacaha dowladda federaalk soomaaliya oo isugu heliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo taliyaha xooga dalka soomaaliya iyo weliba geegasi wadajir ee tababarhanka hiranga cutubyo ka tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya qaybta lixdanaad ee magaalada tanbaydhabo munaasabada tababarkan laankahiray ciidamadan oo tiradii boqolku badanaytay iyo weliba mas-uuliyiintun la dardaarimeena ciidamada tababarka handhamaaday taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya jenaraal odewaay yuusuf wasiirka difaaca dowladda soomaaliya iyo wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba iyo hadalla dhiirigelin jeediina ciidamadii tababarka hanka dhammaaday gudaha magaalada baydhabo kureedna weliba meeli ku hadalay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo hadalla dardaaran iyo goobaabin baniska jaranjeedii ciidamada tababarkunha dhammaysiday xadweyne noo ah ee maantay in tababar ee ay muddahaad soo wadateen oo halkaanaad soo gaarteen maantay maalintii gunaanadka ee si guulana kugu soo dhammaaday waa wax guud ahaanteenna farxad gelinaya farxad gelinaya taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed farxad gelinaya saaxiibbadeenna muxuu aha ii sheegaya tababarka naga caawinayey oo wakhtigoora qaaligaa halkaa ku bixiyey waa wax farxad gelinaya guud ahaan shacbiga soomaaliyeed ee aad og tihiin baahida iyo daruufaha ay maanta u qabaan inay helaan ciidan tayadooda tababarkooda iyo aqoontooda ciidannimo ay aad u sarrayso ee runtii waa wax muxuu aha ii sheega qof walboo soomaaliya ay ku taamayso wanaagsan horumarna u ah qaybna ka qaadanaya dibudhiska iyo hagaajinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa inaad xusiisnaataan wakhtigaad bixiseen inaad xusiisnaataan inaad u dhaarateen dalkiinna iyo dadkiinna inaad xusiisnaataan tababarka dheer ee aad halkan ku bixiseen inuu muxuu aha ii sheega mar walba uu noqdo mid aad maskaxdiinna ku taagan ku taamaysaanna wax allaala iyo wixii muxuu ahaa ii sheegee aad u gashateen dariiska aad u dhaarateen una bixinayseen dhilidkiinna iyo dhiiggiinna inay noqdaan wax mar walba idinku taagan haqeejisaanna qof walba ee muwaadina ee soomaaliya inay gurigeeda nabad uga soo kacdo ma doonayo hadalka inaan kusii dheeraado waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dowladda u k ee saaxiibadeenna ah ee runtii gacan naga siisay ciidanka xoogga dalka soomaaliya dibudhiskiisa isbeshali qaybta lixdanaad ee maantay halkan uu tababarkooda ugu soo gabagooboobay ururka afartan iyo shanaad ahna ururkii koobaad ee ay tababarka ku bilaabeen maanta horintiisii saddexaad inay halkan tababarkii uu ugu soo xirmaayo oon maanta halkan tababarkiini kusoo gabagaboobayno runtii ee farxadayna dareensiinaysaa ayagana dabcan waxay u tahay wax u geli doono taariikhda annagana waxay noo tahay wax qayb ka qaadanaya dibudhiska iyo hagaajinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed adinkana muxuu ahaa ii sheega ay ka dhigan tahay inaad noqotaan kuwa hana kara waajibaadka qaranku u xil saartay meel kasta iyo mar kasta waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo in allaale iyo intii muxuu ahaa ii sheega ka qayb qaadatay tababarkan asiga ah u bixisa wakti oo ay ugu horayso dowladda u k waxaan rabaa sidoo kale inaan ayagan u mahad celiyo dowladda koonfur galbeed oo runtii ayaga laftirkooda lagu gacan siiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hayeyntiisa iyo tababarkiisa lagu gacan siiyey waxaan rabaa inaan ayagan u mahad celiyo madaxda soomaaliyeed oo noo suurtageliyey jaanisyada nuucaana iyo fursadaha nuucaana inaan helno runtii aaday muhiim noogu tahay waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo waxaa idin sugaya waajib qaran waxaad la socotaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlaha kala duwan ee uu ka wado gobollada dalka waxaad tihiin baarti ka mid a waxaan rabnaa marka wax allaala iyo waxa aad qaadateen ee tababarada ah inay noqdaan kuwo midhihii la beeray laga gurtay inay noqdaan waxaa la rabaa inaysan noqon waxaad halkaan uga tagtaan ee ay noqdaan mar walbana aad xusiisnaataan maxaad waktigaan u bixiseen maxaa tababarka nuucaana laydinkugu bixiyey maxaysan yihiin waxa laydinka sugaayo mar walba kuwa xusiisnaado inaad noqotaan idinkula dardaarmaynaa waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan u mahad celiyo taliyaha qaybta oo asaguna runtii arrintaa wakti badan geliyey iyo taliyaasha tababarka ee halkan dugsigan ku sugan ee dowladda ciidamada u k ka socda ee runtii waktigooda qaaligaa noo bixiyey ciidamadaana siiyey tababar runtii ka muuqda rijaynaynana kuwa kale inay si guul iyo farxad ay kusii wadi doonaan aad iyo aad u mahadsantihiin
waxaan ognahay jidkan xamar iyo baydhaba in muddo xirnaa oo looga baahan yahay ciidankii xoreyn lahaa inuu ciidankan yahay si ganacsigii isu markii looga baahana dowladda koonfur galbeed ugu dhawoobo farxad weyn ayay noo tahay waxaan u mahad celinayaa dowladda boqortooyada ingiriiska ah oo qarash iyo iyo iyo iyo tababarba ku bixisay inay suurtageliso inay tababarto horintan qaybteeda afartan iyo shanaad haddana sida maantana loogu sheegay warbixinta in qaybteedii lixdan afaraad iyo afartan toddobaadba ay bilaaban doonto muddo dhow fasilitkaas loo sameeyey ciidanka qodobka sida waa waa fasility loo baahan yahay in annaga aan mantain garayno markii ay dhammaato muddadii ay tababarka lagu siinaayeen marka farxad weyn ayay aniga khaasatan ii tahay inaan arko maanta qalinjibinta dhallinyaradan meesha gabdhaha iyo wiilasha isugu jira oo tababarkoodi maanta ugu soo idlaaday waa mahadsantiin waanmaan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu saraakiil xigeenada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay xafladdan ee quruxda badan aan ugu xirayno runtii saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta lixdanaad oo tababar ay siiyeen dowladda saaxiibta aan nahay ee u k oo noqonaysa urur buuxa oo ururkii koowaad ee lagu tababaro ee qaybta lixdanaad ee xaradan waxaan xusuustaa waxay ahayd xaradan maalinta aan furaynay june last year ama sanadkii lasoo dhaafay runtii waxaan u macdilinayaa dhammaan intaa ka qayb qaadatay waxaan ugu faraxsanahay inaan joogo maanta ay taariikhda tahay siddeed iyo toban ee furitaanka ee iskula jiraa laba xafladood waaye furitaanka xaro cusub oo training centera lagu tababarayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta lixdanaad iyo inaan u xirno tababarkii ay qaateen horinta saddexaad ee ee ciidankan ee ururka afraad waa mahadsantihiin xaqiiqdii barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muhiimna ay tahay in ciidan la tababaro la fayeeyo si ay waajibaadkooda ay u gutaan saa la socotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliskiisa iyo wasaaradda gaashaandhigga iyadoo kaashanaysa madaxda ee naga sarraysa ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan ali khayre in dadaallo badan ay jiraan oo lagu tababarayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan dhammaan soomaaliya qeybaha kala duwan ee dhammaan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ku leeyahay dalka in tababar iyo taliyo iyo ay ku socoto sidii loo xoojin lahaa maantana tan waxay qayb ka tahay dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xaqiiqdii waajibaad badan ayaa idin sugaayo waajibaadkii idin sugaayo waxay tahay inaad ka qayb qaadataan difaaca dalka inaad ka qayb qaadataan sifi sidii loogu sifeyn lahaa ama loogu ciribtiri lahaa nimanka nabaadiidka ee ummadda soomaaliyeed baabiya idinka waxaa gooni ah oo weliba idin yaalla inaad u diyaargarowdaan sidii lagu fulin lahaa qorshaha kala guurka oo ahaa sidii aad ku furi laheedeen waddada u dhexaysa baydhabo iyo xamar oo runtii ay tahay halbowle muhiim weyn u ah bulsho weyn soomaaliyeed ay degta ee koonfur galbeed iyo jubbaland ay waddada keliya isticmaalan ay tahay marka aad iyo aada ugu faraxsanahay in ciidanka la tababaro la tayeeyo si ay isugu diyaariyaan si ay u gutaan waajibaadkooda ee shaqo xaqiiqdii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda saaxiibta aan nahay u k oo runtii kaalin weyn ka qaadatay in tababarkan aad dhammaysataan waxaa sidoo kale aan raba inaan u mahad celiyo in ay ay diyaar u yihiin inay idin qalabeeyaan ay maanta ay idin keeneen baabuurtii ay isticmaali lahedeen oo kuwo kalena ay xamar yaallaan aan rajaynayn in la keeno insha allahu tacaala markii qalabkiina iyo tayadiina iyo wixii laydin dhammaystirana insha allahu tacaala waxaan rajaynaya inaad u diyaargarowdaan in aad cadowga ka dulqaadaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan argixisada maanta ku sugan deegaanka aad laydinku tababaray aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan rabaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad galeedka koonfur galbeed iyo maamulkiisa oo qayb weynna ka ahaa inaad marxaladan soo gaartaan aad iyo aad u mahadsan yahay intaan ogahayna naftirkiisa waxaa ka go-an qodobada hadda aan ka dhawaajinay in uu qayb laxaad leh uu ka qaato asna uu mahad celinaya aad iyo aad u mahadsan tihiin wakti waxaa la joogaa xilli ay qoraxdu ay jirto marka waxaan rabaa inaan hadalkayga soo koobo waa mahadsan tihiin xaqiiqdii soomaaliya ha noolaato ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna ha guulaysto insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa guul iyo barwaaqi iyo bashbash iyo horumar waxaan iskula dardaarmaynaa wadaniyad aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum warahmatullahi inaan maanta ka soo qayb galno xafladan furitaanka xiritaanka tababarka loo sameynayay ururkii saddexaad furintii afar iyo shanaad afartan iyo shanaad ururkii afartan iyo shanaad guutadii sideedaad qaybta lixdamaad ciidan tababar fiican qaatay oo ku soo biiray sharaf iyo wanaagay noo tahay wax la sugaayay ahayd waxaan rabaa ciidanka inaan idhaahaa hambalyo tababarkii fiicnaa iyo wakhtigii laydin geliyey iyo sida aad ku dhammaysateen iyo dulqaadkii aad samayseen hambalyo runtii waa laydin sugaayey shaqo adagna waa idiin taallaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed oo laydiin soo tababaray ood ciidanka u tihiin wax badan bay inka sugaayaan oo ugu horeeyo inaad cadowga ka difaacdaan inaad maxay ahayde dadkan inkaarta qaba oo jidka u taagan jidadka u furtaan inaad nabaddooda ka shaqaysaan inaad maxsiibooyinkan shabaabka aad ka hortagtaan intaasoo dhan yaa idin sugayso waana aaminsanahay tababarkaa qaadateen kuwa ka faa'iidaystay oo intaasba fuliyey inaad noqon doontaan waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan rabaa inaan inkula dardaarmo maadaama laydiin tababaray sida loola dagaalamo cadowga sida loola dagaalamo argagixisada tababarkiinaas inaad ka faa'iidaysataan uga faa'iidaysaan shacabka soomaaliyeed uga faa'iidaysataan uga faa'iidaysaan dowladda soomaaliyeed uga faa'iidaysaan dadka walaalihiinna ah oo aad tustaan shabaab wixii la isoo baray wiil yar oo shan iyo toban sano jira oon wax la barayna aan jirin oo bannaanka joogo oo qori uun si loo rido yaqaana basah adinkoo tababarkaan qabtaan oo muhiimka qabtaan oo xabka ku socotaan inayna koonfur galbeed waajibkaasna aad gudataan aad iyo aada u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad hanbaryo waxaan rabaa inta inaan lagu mahad celiyo dowladda u k ee wakhtiga iyo dhaqaalaha iyo tababarka iyo gelisay iyo dhismaha dugsiga intaba ku samaysay aan uga mahad celinaynaa aad aada u mahadsan yihiin dowladda saafiishin ka qayb qaadatay oo iyadana sidaasoo kale tababarka idin siiya iyagana waa mahadsan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ugu horeeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo isagana wakhti geliye iyo wasiirka gaashaandhigana waa mahadsan yihiin tababarkii waa idiin xiran yahay
barnaamijkan iyo dhugunsida ay tana qiyaaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo shirjaraa'id ku goowaday magaalada muqdisho iyo weliba husishaaciyay in dowladda federaalk soomaaliya iyo shan milyan oo doolarka maraykanka iyanka tiragale amanqoondayti in lala tacaalo caabuqan coronavirus oo dalka soomaaliya laku helay kiisas dad cudurkaasi tiqaba saasaatoonausa ku dhawaaqay muddo tumay shan maalmood in la xiro goobo walbarasho iyo meelo bulshada iyoon isku koohayan go-aankaas ra-iisul wasaaraha soomaaliya use ku dhawaaqay weliba use ka dhaqan galay qeybo ku mid ah gudaha dalka soomaaliya maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda walbarashada iyo iyana sidoo kaleeto go-aankii ra-iisul wasaaraha iyo rahaas iyo weliba qoraal ha ku saartay in hakadla geliyo goobo walbarasho ee maamul goboleedkan koonfur galbeed soomaaliya iyo saasaato meelo bulshada iyo ku kulamayan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre hadaladiis weliba ku mid ahay bismiillaahi raxmaan raxiim sida aad ka maqasheen shalayta hay-adaha caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in wadanka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka loo yaqaano coronavirus waxaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqaya inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraad ah dowladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka u ah sidii looga hortegi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta dowladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doonno xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaa hadda waxaan rajaynaynaa inaan samayno ugu yaraan labo ama saddex xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada waxaa ku socota shaqo qalabayn iyo maalgelin si uu ula tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas haddaba si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee howshan ku howlan si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xidho iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan shan iyo toban maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujinno wax kaqabadka cudurkan waxay xukuumaddu maantay meel gaarah dhigtay shan milyan oo dollar oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondayno oo lagula tacaali doono cudurkan lacagtaas waxaa waxooga qaban doonaa qof walba oo soomaaliyeed oo dhibaata ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii ilaahay sidoo kale waxaan wadahadallo kula jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka soomaaliyeed oo dhan waxaa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadcadsatada soomaaliyeed sidii iyadana aanu xaqiijin lahayn saamaynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn ugu dambayntii waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waxa ugu xoogan ay haystaan waa iimaankooda caqiidadooda iyo diintooda inaan ducaysanno ilaahay ku xirnaanno ilaahay baranno ayaan soo jeedinayaa waana idin mahad celinayaa kulligiin wasalaam
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahay fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo tumun sac ilaa iyo tumiy lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maase saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye hooyo macaana geeka mayba waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnakiin ku surugna
barnaamijkan qaybasha hore ee wiliila dareertana qiyaaray ururweynaha iskutanka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fesoj weliba sugeego warxa ku saaray tabinta wararka la xiriira cudurkan coronavirus gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fesoj muxudiin xasan maxamed iyo weliba uso warbaahinta warsan waraysiusiiyeysa inkabaaqay wariyaalka ka dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in iyo ka dhaqaman qoraalkaa ku baahiyay ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fesoj kaasoo ah in lambuunbuunino wararka la xiriira coronavirus mar us waraysi warbaahinta warsan weliba hadaladiis ku mid ahay
cabdirashiid eedaa mahadsanta isutaga saxafiyiinta soomaaliyeed madi magaasho lahaa gaabilanka sofisoj weliba qoraalha ku saarnay geeka oo taariikhda ka badan dadumisiyeedka bilo saddexaad mars sanadka labada kun iyo labaatanka geenimo arbaae cudurkun la eraw coronavirus oo adduunyada faraba'ankahay ama saameyn weyn kuwaaldhaday wariyaasha soomaaliyeedna hadda bulshada iyo kumid ayin qeybasha shala duwan marka lama arrimoodna lagu ka hadlay kow isataga saxafiyiinta soomaaliyeed fishot mayba anka baaqaana hay-ado warbaahineed iyo wariyaalka intay ku taxadiraan faafowka ama faafinta ama raadiyowka wararka la xiriira caabuqa coronavirus waana lagu dheerada wararka been abuurka ah sababtee cudurkan cudur halis agu qof kasta mayk deg dega koro inti way ku hela gabal er marka qofka wariyaha ah weli ama idaacadda ama telefishon hobi ama website ama urgeys wala dhan wali mas-uuliyad ku saaran wararka la xiriira sheegitaanka ama baahinta coronavirus inti xog sax ah oo huban hayd haad marka waa in marka hore faafiyowka wararka la xiriir caabuqa laku taxadira waana laku dheerada wararka been abuurka ilan hoobaada geeka erta magaalo ama gobol coronavirus ku jaran hoobaada ku jar ert saamaynta iyo dhibaatada ku dhaladaas way oge marka wararkaas oo kale inta eed wariyaash ku dheeran ku dheeradan iyo qoraalka ka baaqe saas oo kale inti mayba muhiima intiyoo la xiriiran saraakiisha caafimaadka xooga oo kale madi la weydiiyo adoo kaleeta warsan ka shaqeeyasa madi kiis meel koonfur galbeed allaha ku sheego oo kale bulshada ku dheegta ama hadhalaynta ku dheegta wali waajibkii aha ama qasab aha intii qofku wariyaa isla xiriir saraakiisha wasaaradda caafimaadka iyo guddiga heer qaran ee laga xil saaray coronavirus sababtay xogta ama anti meel hibalaya corona ku jara aha la era qof kasta maxaa qiijii kor mhm.
meel dagaal ku dhii oo meel la eraay qof kasta la ku xigida qofkii goobroogin waa mas'uuliyadda aha wasaaradda caafimaadka saraakiil ku tirsan inteeda hele korta Mhm.
guddiga heer qaran ee xil saarina ku xaqiijii korta Mhm.
marka lamadaas arrimood aan iska jaran Mhm.
hanti laku taxadara sheegowka wararkaas Mhm.
hanti wararka xogti sheegowka viruska ku saabsan Mhm.
hanti nagada wala sax ah Mhm.
marka saas oo kale fisoc weliba surin iiday mhm.
ee, kulamada ilaan ururka saxafiyiinta isutaga soomaaliyeed ee fisoc weliba qubadaaya kulamo ee, Mhm.
muqdisho ama gobolada Mhm.
tababarisaas oo kale magaalooyinka dalkale ku qubadaay aha Ee, marka intaas oo dhan shaqadii hayti way surundhi Mhm.
sababto ee muqdisho oo kale hata way ku heli coronaviruska aha Ee, marka ee, inti kulamada xukuumadda federaalk oo kale weli ka baaqday intii waxbarashadii jaamacadoogii lahakii aha marka maadaama wariyaasha soomaaliyeed mas-uuliyad noo saaranta Mhm.
ee, dhibaato badan ku dhalato lakuyaabo kulamadii iyo tababaradii magaalooyinka gobolada dalka lakuwadii Mhm.
iyo ururka meeleraay surunyi Mhm.
ee, sababo la xiriira ee, Mhm.
anti saameyn kuweldhana ee, waryaalka cudurka Mhm.
coronavirus Mhm.
sadayba la dareertaa adduunyada Mhm.
wala badana tabiyahaay oo eedan ku hadalahaayo oo falanqeeyahayo Aha.
weliba waa xogtaha gudbiyahaay Mhm.
weliba wariyaasha adduunyada waaye Aha.
marka wariyaal soomaaliyeedna mid lan lagu hadalo gudaha wadanka Aha.
ee, eedan ku qayb qaadahayaan ee, Aha.
raadiyooka iyo inti xog rasmi ah oo fa- oo faahfaahsan Aha.
bulshada oo warsugun ee Iyo aan la gudbiyaan.
gudbiyaan marka arrimo wasa ka saabsanayeen Mhm.
ee, inkastoo hataa xaalad halis ah Mhm.
oo coronavirus aan ku jarna ee, Mhm.
gudaha wadanka Mhm.
ee, laakiin hal qof la xaqiijiy oo Mhm.
wasaaradda caafimaadka Mhm.
ee, taxadar badan iyo inti laku feejignaada Aha.
ee, maadaama wadanka dowladda federaalk soomaaliya amaraha saartay inti kulamada la surunyi Mhm.
inti banaanbaxi lanqubado korna Aha.
marka wariyaasha soomaaliyeed mas-uuliyadda noo saaran marka wali waaye kulamada iyo tababarada iyo walaahi bulshada meelan iskana jirin Aha.
yala haki Mhm.
Ee, inkastoo mar kasta wali la dareeray fisoc oo la dareeri doonta Mhm.
ee, xaaladda aha ee, hadba coronavirus Aha.
qaabkuusan faafow iyo dadka ka dhiyaw iyo me- marka wal kala jara doono iyo qoraalo kale oo qaabkii lagu taxadiri lahay iyo saas oo kale ee, warbaahinada shalduun ee lagu hadalow Aha.
wariyaala rooga Aha.
dad badana rooga Aha.
marka inkastoo ilaahay mana ero hata handeerna Aha.
oo saameyn saas an jarin Aha.
marka hatana markas wala la dareerana adduunyada iyo qaabka suusan faafahay coronavirus
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qaybasha hore ayaa ka guda jirnaa khiyaaray xildhibaanada baarlamaanka lamada aqal ee soomaaliya ee kujeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo ku horkooyanga war-saxaafadeedkii lah ku saari shirweynagii reer ingiliisiyowga maamul goboleedka puntland kaas oo maalintii shalay magaalada garoowe ee caasimada dowlad goboleedkaasi lah ka gebagabeeyey weliba xildhibaanadii ku horkooyanga qodobadii war-saxaafadeedka haya ilaa ku saari shirweynagaas dhinac kalena weliba ayuu ku jawaabeena gef iyo sheegan in shirkaasi tuylanka jaysadii
aad moodidna in maanta aan dib ugu noqonayno kow iyo sagaashankii iyo burburkii iyo dhibaatadii ummadda soomaaliya soo maray inuu ka soo yeeray dad yaroo aan kulli ku tilmaami karno inay koox yaroo danaysanaysa ay tahay laakiin aan ku hadli karin magaca shacbi weynaha soomaaliyeed ee reer puntland ay hogaaminayaan boqorada iyo isimada iyo shacbiga iyo culummada reer puntland caadada u ahayd weligeed dhiska iyo hagaajinta iyo horumarinta iyo kadhidididda dhibka soomaaliya wax badan ayaanu infaat ka sheegnay arrimo badan oo aanu leenahay warkhaladaad baa ka jira ee, xog waranka ama mataqaanaa is ururinta wax ka sheegidda ee, gruubka hadda aan ka hadleyno shalayna baaqa soo saaray kuna khalday xubnihii ka mid ahaa golaha wasiirada iyo golaha labada gole ee mataqaanaa baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sareba ee ka qayb galay shirkaas ee laiskugu yeeray in dib loogu tashto arrimaha puntland laakiin marka dambe la mijir habaabiyey loona mijir habaabiyey hab ay u doonayeen gruubka yara soo diyaariyey barnaamijka manifestaha ah ee shalay lasoo bandhigay taa waxaa kuu cad ka gilgilashada culummada iyo aqoon-yahanada iyo boqorada iyo simada iyo shacbiga soomaaliyeed ee reer puntland ee nasoo wada wacayo ee waanu ka xunnahay jaa'ifada iyo dhibka iyo waxa laidiin geystay haddaad tihiin shacbiga reer koonfur galbeed soomaaliya lan walbaba inta looga rageeya ka arrintaas iyada ku buysanye maana weelaana wala weelano mae waliin weelo doonan waa waana kudawahaana siiyey etaanan kudawahaana intaa waxaan u dhahaya waxaa waaye dastuuri waaye afka ma iyo maxaa tiriga sharciga waxaa qaba qaranka soomaaliyeed in lagu kala bilaabo puntland waxaa moodaa baryahan inuu khaladaad badan ka soo yaraa ifbaxayey maamulka anigu saaxiib baan lahay siciid wasiirka iyagu ahaa xildhibaanaanu islahayn dani waa madaxweyneaanu saaxiibba nahay laakiin waxaad moodaa naftiisa in khaladaadka qayb laga dhexgelinayo waxyaabo badan aan u malaynayo israali ka ahaan lahayn ay jiraan kooxahan danaystayaasha in la maleegayo laguna maleegayo in lagu marhabaabiyo waxyaabaha ka dhacayo maanta puntland puntland maalin walbaba waxay u diyaargaroobaysaa qaybahaas aan sheegayno wiiqidda iyo horumarinta iyo geedi socodka ka madax bannaanida gacmo xirka midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed taa mid la qaadan kara maaha waa dowlad goboleed soo yaal ah soomaali o dhan baa qirsan balse baryahan dambe waxay ku shaqaysaa magac la yidhaahdo dowladda soomaaliya ama dowladda puntland ee soomaaliya taa waxay ka bixinaysaa meesha inay dowlad goboleed tahay si ay marka dowlad goboleedyada kale ay u baraarujiso oy magacan hadda baryahan lala soo baxay ee dastuurka sida khaladkaa u soo galay ee aan weli laga wada hadlin ee odhanayso xubinnimada membership of being a member, member of the federal government of Somalia wax adduunka la arkayna maaha la maqlayna maaha wadamada hadda annaga aan deganay sida Australia, Mareykanka, Canada way leeyihin provinces waxay leeyihin states waxay leeyihin maamullo oo dadka doortaan oo governors leh ama premiers leh ma dhahaan waxaanu nahay xubinta waxaan nahay dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka ama dowladda dhexe ay jirta waa arrin khalad ah waa arrin aan laisku raacin weli dastuurka waa dowlad goboleedyo la ictiraafsan yahay weli puntland waxay ka mid tahay mataqaan ama tahayba hooyada federaalka soomaaliya markii laga reebo koonfur galbeed soomaaliya oo uga horreysay qof kasta oo soomaaliya arrintan ku dhawaajinta ama ku dhawaaqidda federalismka soomaaliya ku habboon in laga dhigo waa dowlad goboleed waa arrin aan mataqaana aan la inkiri karin laakiin marna in la marin habaabiyo magaca loo bixiyey lama dulqaadan karo waxay ummadda soomaaliyeed mar walba ka indha qabsan jirtay isgarab cararka ee isgarab taagayso siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya ee dowladda dhex mas-uulka ka tahay shalayna uu ka shaqeeyey wasiir juuxa in wasaaradda arrimaha dibaddu ay tahay waxyaabaha ay dowladda federaalku ay shaqadeeda tahay misle waxaad arkaysaa maalin walba ayagoo magacaabayo wakiilka dowladda puntland nairobi wakiilka puntland australia wakiilka puntland maraykanka ayadoo ay noo joogaan safaaradihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu madaxweynihii iyo golaha wasiirada ay magacaabeen ansixiyeen golayaasha qaranka oo loo diray meesha uu joogo ayaa waxaa ka garan furan oo calan ka garan ka suran yahay dowlad goboleed oo la wakiilba ii jooga taa macnaheeda waxaa waaye ugogol xaarid u diyaargaroow mataqaana u gurguurasho loo gurguuranayo waxyaabahan soo wada inaan sheego oo isgarab carabkaas uu bilaabi doono uu samayn doono runtii safiir ma la magacaaban karo aan ogolaanin golaha wasiirada iyo saxiixidda dikrati bresisyal uu madaxweynaha maxamed cabdullahi farmaajo uusa saxiixin ma noqon karo wakiilna lama samaysan karo iyadoo safaaraddu meesha joogto taana waxaan hadda u sheegaynaa dowladda soomaaliya madaxweynaha ugu horreeya prime ministerka golaha wasiirada wasiirka arrimaha dibadda inaan marna la ogolaanaynin in wakiille ay ka jiraan yeeshaan maamul goboleedyada ay ku yeeshaan mataqaanaa dowladaha aan dariskana ama saaxiibada nahay ama ay noo joogaan safaaradaha arrinta kaloo iyadana muhiim oo shalay iyadana laga shaqariyey waa siyaasadda waxbarashada qaranka anuu soddon iyo toddoba sanaan macallin ahaa siyaasadda waxaan ku jira hadda labaatan sanaan xildhibaan ahay waxaad moodaa ilaa iyo dowladda maxamed siyaad barana waa ku soo dhex jiray waad ogtiin waxaan ahaa guddoomiyaha ciyaaraha afrika ninka ugu horreeyey oo madow mataqaanaa guddiga farsamada fiiba galaan ahay laakiin haddana at same time waxaan la qaadan karin wixii annaga aan shalay ku soo baxno ahaa centralization exam ah oo imtixaan waddanka oo dhan ka wada dhexeeyo oo loogu talagalay wiilkii jooga tieglow iyo wiilka jooga raskamboni iyo wiilka jooga zaylac iyo ninka jooga mataqaanaa caluula iyo mataqaanaa raasqoray hal maalin dhici jiray inay puntland tiraahdo siyaasadda waxbarashada waxay u gooni tahay puntland ay kama mid noqonayso shahaadada wiilka ka qaata xamar ama baydhabo ka qaata lama mid noqon karo imtixaankiisa ma gelayno waxaad moodaa waxyaabaha aan sheegayo usoo gurguurashada ayay ka mid tahay laakiin dhaha lagama daboolan karo dhismaha ciidamada qalabka sida waxaamu ku soo koobayaa annaga taliyaha maanta ciidamada anada markii laga rabo dawa ninka ku xigo waa cabdixamiid cabdixamiidna puntland ka soo jeedaa asaana maamulayo maanta ciidankii oo habeenayo marka waa ku gardarasho iyo ku ceebeen iyo ku aflagaadeyn lagu aflagaadeynayo in ciidanka qaranka soomaaliyeed laga raray calool meel gaara loo raray si gaara loo rarayo si gaara loo dhisayo xoogaan aflagaado ayay ku tahay taliyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee barnaamijka loo xirsaaray laakiin waxaasoo dhan waxaan u arkaynaa xoogaan maadaama wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigaba uu ilaahay ka dhigay dad ka soo jeeda koonfur galbeed iyo shabeellada dhexe inay malaha puntland kan waaye kan waa laleeyahay sida hadda saaxiibada ay sheegayeen habeen madoow golihii shacabka mise golihii wakiilada ayaa la afduubay la dhacay la jabsaday guryahoodii cid ka hadlaysa mise soo hadal qaadaysa mise tamtiil ahaan u soo qaadaysa ma jirto waxaan leeyahay dhammaan soomaalida meel kasta ay joogaan in lays ixtiraamo waxyaalaha aan jirin oo kooxaha muxuu ahaa nabaaddiidka ah mase dowladdiidka ah ay soo qaadanayaan dad mas-uuliyiin inaysan soo qaadin ayaan ka codsanaya marka u horraysa oo wax aan jirin ummadda loo sheego waxaa la yidhaha baydhabo dadaa lagu xasuuq dadaa lagu dhameeyey baydhabo annagaa jooga annagaa degan yaa sheegay in dad lagu xasuuq aawey war ninkii waxayow imow noo sheeg intaasoo qofka meesha ku disheen hal la yidhaahdo ma jirto wax lagu xasuuqay ma jirto doorashadii madaxweynahan waxay u dhacday si xalaala oo yacni la wada ogyahay la wada fiirsanaya u dhacday waxyaalihii ka horreeyey oo asaga intuusan xilka qabanin oo dhacay waa wax yacni u yaallo reer koonfur galbeed waan laga heshiiyey laakiin marka waxaan jira in la sheego waa khalad marka waxaan rabaa aniga dhowr arrimood inaan ka hadlo runtii maamulka puntland mase kan hadda jooga ha ahaado mase kuwii ka horreeyey ha ahaado marar badan waxay yidhaahdaan ma rabno annaga in muxuu ahaa mase muxuu ahaa si siman wax loo qaybsado war haddaadan rabin si siman in wax loo qaybsado dowladdii kacaanka haydaaba waxaas waday maxaad ula dagaalantay waxa dowladda kacaanka loola dagaalam maxay ahayd sadbursi sooma ahayn maanta inaad sadbursigii shalay adiga aad raadiso waa dhib waxaa markii la arkay sadbursigii ayaa kan la keenay waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan annaga haddaan nahay reer soutwesti iyo inta la halmaasho ka hoos degan oo dadka dulmanayaasha ah inta la helaayo one man one vote tiro rasmia la helaayo oo la ogaanayo degmo kasta inta ku nool ma laga tegaayo waxaan sharci ahayn harciga ka dhiganina waxaa laleeyahay muxuu ahaa sharciga ayaa ku qoran in laga gudbo muxuu ahaa aawa xaguu ku yaalla an golaha shacabkan ka mid nahay meel dhigaysa maana arag arrintaas waa arrin khalad ah tan labaad sida hadda saaxiibkayga horey u sheegayay waxaa la yidhi muxuu ahaa doorashada guddiga doorashada sharciga doorashada oo labada aqal ay soo mxua soo ansixiyeen madaxweyneha ansixeen ma aha ma jiro sharci ku fadhiya ma aha war haddii labadii aqal oo soomaali dhan ka kooban gobol aysan joogin nin aan isku jirin la arka waxay isku soo raaceen haddaad adiga tiraha keligaa ma jiraan xaggeed u socotaa waa sidii la sheegaya rodma baa u socota rodman waa dhammaaday soomaaliya maanta in hal meel looga taliyo way dhammaatay ma la yeelayo waxaan kaloo rabaa inaan u sheego marka laga hadlaayo xuduudaha iyo degmooyinka waxaa la yidhi ooda ab ka dhow dadka deriskaa base deegaanka isku ah ayaa wax iska sheegi karo maamulka jubbaland iyo maamulka southwesti waa hal maamul annaga saan aaminsanahay shakhsiyadda waxaa waaye lixdii gobol oo laisku dhihi jiray alta juba iyo basa juba laisku dhihi jiray waaye majority dadka deganna waa dad la yaqaano reer muxuu ahaa alta juba mise mxuu reer southweste waaye dadka kalena la deganna waa dad walaayaha ayaga haddii la kala qaybiyo saddex gobol laba gobol laga dhigay oo muxuu ahaa jubbaland iyo southwest laga dhigay annaga wax meesha ka jiro annagaa xaq ule inaan ka hadalno laakiin nin jooga muxuua garowe iyo boosaaso jooga inuu ka hadla xaq uma laha runtii waa waxyaalo meelka dhaca waa taas annaga meel dhac nagu tahay soomaalidana meelku dhac ku tahay arrimaha kale oo ah dhaqaalaha iyo maalgashiga marka la leeyahay nimayow waxaa la yidhi hasha ayadaa cabaadasgelin ayadaa cunta war marka la leeyahay dhaqaalaha maalgashiga wasiirka arrimaha dibadda puntland uu ka soo jeedaa wasiirka muxuu ahaa qorshaynta puntland uu ka soo jeedaa wasiirka kalluumaysiga puntland uu ka soo jeedaa war meel kasta oo yacni looga talinaayo dhaqaalaha waa reer puntland ma ayagaana reer puntland u dhalan ma dad muxuu ahaa eritrean iyo etoobiyaan oo la keena miya mase waa dad reer puntland ah waxa ayaga ay garan waayeen adiga aad arkaysa maxay waxa ay arki waayeen aad arkaysa maxay tahay aad baan uga xumahay in saaxiibadayda wasiirada iyo xildhibaanada oo ka soo jeeda puntland oo aan ogahay kaalintoodii gobolnimo iyo kaalintooda dowladnimo qaadanayo in la ihaaneeyo la yidhaaho muxuu ahaa meeshaas waxbaa nooga maqan dee waxaa waaye tadbusigii hore aad u baratay tadbusigiina waa dhammaaday waxa yaallo waa la kala qaybsanaya dowladdan waa dowlad muxuu ahaa urduna way socotaa runtii waxyaalo badanaan ka soo gudubnay waxyaalaha noo dhimanna way dhammaystirmayaan waxaa loo baahan yahay sida ay wax ku dhismi lahaan in la raadin lakin si wax lagu dumin lahaa inaan la raadin waxaan aad ula yaabay saaxiibkii hadda ka hadlay marka la leeyahay saamileyda yaa waay saamileyda dadka saamiga kule dowladdan soomaaliya yaa waay kan ariga la jiro kan beerta falaayo kan muxuu ahaa kalluunka gaadanayo kulli waa saamiley waay soomaaliya iyadoo dhan waa isla leedahay soomaaliya soomaali baa leh wixii laga hadlaayo dadkaasna dad dambe mumail u ah oo u joogo baarlamaanka aqalka sare golaha wasiirada oogu jiro ayagaa matalo marka in muxuu ahaa dad kale loogu yeero waa wuxuu ay dhihi jireen muxuu ahaa muxuu ahaa siyaasiga xanaaqsan mu aha siyaasiga xanaaqsan tiim yaa la wadaa war aniga maanta anaa jooga kursigan bari waan ka tegayaa nin kale soo bedelaya walaalkay asaa fadhiisanayo marka in la yidhaha muxuu ahaa war faraalashaa soo jeeda saamiley ah loo yeero kan hadda joogana la xaqiro ma anfacaysa taas wax la qaadan kara ma aha marka waxaan leeyahay walaalaha iyaga reer puntland khaasatan maamulka puntland ha isdaba qabto soomaalida wax hala qaybsado soomaalida hala ekaado wixii xun oo qaldan dadka walaalihiisa oo kuliigiisa isku mxuu ahaa levelka yihiin ha ka dhaadhiciyo ayagoo loo wada dhan yahay maamulka sare haddii wax loo sheegaya baarlamaanka wax loo sheegaya aqalkas wax loo sheegaya ha loo sheego laakiin anaa waxba sheekhulkulli baana wax walba anaa og wax walba anaa ku og wax soconaya ma aha waxaan leeyahay ummadda reer puntland saqiir iyo kabiir aad baad ugu mahadsantihiin sida aad uga falceliseen wararkii shalay meesha ka dhacay oo deelqaafka ahaa arrimaha soohidimahana waxaa ka hadlay walaalka ibi sida uu yiraan la qabaa
gaaf gaaf gaaf media gaaf gaaf gaaf shirkada daawacadda gaaf media gambaleel iskool oo ku dhaweeraba arday guusdambeedka ku koodee nankii daawacad gaaf mediya kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkada kagaraada goyti gaaf mediya garaasii doogahaabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkada daawacadda ee gaaf mediya garaargaraar i garaawma leh boorarkii istiikarada laaku garbiisadaw goobka shirkado daawacadda ee gaaf mediya gu'ideer gaaf mediya weligalii weliguddi wala gaardhikowma leh shirkada daawacadda ee gaaf media daawacadda heb e disaan door eh shaqaale khibrad i aqoon leh garaajolindeerana meeliyo ku howlgalaayango shirkada daawacadda ee gaaf media
sarfaska ama shaqooyinkaiyada qobadaas gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing binding car breading gaaf media walaya hasaara soyba ku mid aha 3d signbodies billboards flags t-shirt and cabbies roll up light boxes business cards id cards stamps brochures and booklets certificates invitation cards stickers and etc shirkada daawacadda ee gaab media mayba kiyaale markii aad moodo sharaami shantaraal intiyaad indeer dahabshiil galantaa midig fiiri mayba markiiba argaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariir kooroshale eberli hal lama afartii sede konton soddon iyo kow ama koorto kale eberli hal sagaal toddobaatii kow afartan tumi sede ama gmailka gaaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshoy balanteeg maybuwa gaaf gaaf haddaba daawacaddana gaaf media daawacaddana
qaybiga dhexe barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo hasladeerna kiyaaray safiirka soomaaliya fadhi dalkaasiti turkiga danjire jaamac cabdulaahi caydiid iyo weliba us bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalkaasiti turkiga uusan ka digay inay ku digtoonaadaan cudurkani coronavirus usoona fariin ka eedun cudurkaasi toy indiri welina saas ahaatou usoo sheegay in safaaradda soomaaliya iyo kelida dalkaas turkiga gaar ahaan magaalada ankara iyo diyaaran etiin bulshada soomaaliyeed ee dalkaas ka dhaqan in iyo la tacaala haddii hala gudboonaado kiisas lamid ee cudurkaasi coronavirus
bismillahi raxmaan raxiim maanta ay bishu tahay siddeed iyo tobanka bisha saddexaad ama maarso laba kun iyo labaatanka waxaanu ku qabanaynaa safaaradda dalka soomaaliya ee ku taala magaalada ankara ee dalka turkiga ee shir jaraa-id oo ka kooban laba qeybood qeybta koowaad ee wuxuu ku saabsan yahay ee haw- howlihii safaaradda ka socday isbeddel ku yimi sababo la xidhiidha ee khatarta caafimaad ee uu keenay cudurkan coronavirus qeybta labaadna waa talooyin guud oo aan siinano ama aan siinayo ee dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka turkiga ee si ay isaga ilaaliyaan ama uga taxadaraan xanuunkaas inuu soo gaadho Ee, aniga oo dareensan khatarta caafimaad ee uu sababay caabuqa coronavirus oo si xawl ah ugu faafaya dunida waxaan halkan ugu soo gudbinayaa bulshada soomaaliyeed ee degan dalka turki fariimo la xidhiidha ka hortagga iyo yareynta faafista cudurka qodobka koowaad qorshaha cusub ee adeegyada safaaraddu bixiso annagoo ka qayb qaadanayna xakamaynta isu- isu gudbinta caabuqa coronavirus waxaan ku wargelinaynaa dadweynaha soo booqanaya safaaradda soomaaliya ee ankara in wax laga bedelay hab- habkii aanu ugu adeegi jirnay dadka imanaya safaaradda iyada oo maanta laga bilaabo ilaa amar dambe la hirgelinayo qorshaha cusub ee hoos ku xusan lambar kow waxaa aada loo adkeeyey oo aan la ogolayn in laba qof ama ka badan ku kulmaan gudaha safaaradda lambar labo dadka u imanaya wixii aan baasaboor ahayn waxaa warqadaha lagaga qabanayaa daaqadda ku taalla albaabka hore ee laga soo galo safaaradda qofkii warqadihiisu u dhan yihiin waxaa loo waxaa laga reebayaa waraaqaha iyada oo loo qabanayo ballan dambe oo uu ku qaadanayo warqadihiisa marka loo dhammeeyo lambar saddex dadka u imanaya inay baasaboor samaystaan iyaga waxaa loo qabanayaa waqti kooban oo isaga ama iyada u gaar ah oo loogu adeego waxaa waqtiga siinaya sarkaalka albaabka hore jooga dadweynaha safaaradda u imanaya adeegyada ka- lambar afar dadweynaha safaaradda u imanaya adeegyada kala duwan waxaa la qaabilayaa qofka shaqada loo qabanayo oo keliya qof kale oo aan shaqo ka lahayn safaaradda sinaba looma ogolaan doono inuu yimaado safaaradda ama soo raaco qof adeeg loo qabanayo dadka caa'iladda ah qof keliya ayaa ku filan inuu yimaado safaaradda si uu ugu dhammeeyo warqadahooda lambar shan sidii horeba aan u baahinay qofkii adeeg u baa- uga baahan safaaradda waa inuu la yimaadaa baasaboorkiisa oo asal ah lagama aqbali doono koobi ama sawir lagu sito telefoonka sidoo kale adeega lambar lix sidoo kale adeega qofku u imanayo haddii uu ku xidhan yahay kaadhka iqaamadda uu dalka ku joogo waa inuu soo qaataa kaadhka oo asal ah oo aan koobi ahayn qeybta labaad ee fariinta maanta aan halkan ku duubanno waa fariimo guud oo muhiim ah lambar kow dadweynaha soomaaliyeed ee degan dalka turki waxaan farayaa inay u hoggaansamaan tilmaamaha iyo fariimaha caafimaad oo ay sida joogtada ah bulshada ugu soo gudbiyaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan turkiga lambar labo talooyinka tilmaamaha iyo fariimaha caafimaad waa in laga qaataa warbaahinta dowladda sida telefishinada idaacadaha jaraa'idka iyo baraha bulshada ee rasmiga ah waxaan uga digayaa dadku inay bulshadu inay ka warbixinta iyo tilmaamaha caafimaad ka qaataan baraha bulshada ee aan rasmiga ahayn lambar saddex dadka dhowaan soo galay dalkan waa inay u hoggaansamaan oo ixtiraamaan go-aanka xayiraadda afar iyo tobanka maalmood ah ee dowladdu sida khasabka ugu soo rogtay qof kasta oo soo galay dalka dhowaan ha ahaado ajnabi ama tarki iyada oo la faray in dadkaasi ku sugnaadaan goobta ay degan yihiin oo ay yareeyaan nooc kasta oo xidhiidh toos ah oo ay la yeelanayaan bulshada dadkaasi hore dalka ha u deganaadeen ama ha u yimaadeen ama ha ku soo galeen fiiso waxbarasho caafimaad ganacsi shaqo ama dalxiis xataa looma ogola in ay booqdaan goob caafimaad inta ay ku jiraan muddada xayiraada haddii aysan jirin khatar nafeed oo ku khasbasa lambar afar sidaad la socotaan waxaa la fasaxay dugsiyadii iyo jaamacadihii sidaa darteed bulshada soomaaliyeed ee degan tarki waxaan ka codsanayaa inay yeeleeyaan dibadubaxa aan muhiimka ahayn gaar ahaan caruurta waa in lagu dadaalaa in guryaha lagu hayo oo aan loo ogolaan inay sinaba dibadda ugu baxaan lambar shan dadweynaha soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay joojiyaan isbooqashada shirarka booqashada goobaha caamka ah sida makhaayadaha iyo moolasha iyo qabashada xafladaha jaad kastoo ay yihiin lambar lix waxaa la joojiyey in salaadaha lagu tukado salaada jameecada iyo jimcaha masaajidada taas oo ay faafisay hay-adda diyaanaad ee dalkan waana in loo hogaansamaa lana ixtiraamaa go-aanka dowladda
xarunta farsamada fadhiga ee jiibka ee fursa fanejar fursad iyo horumar farsamo ajaa'ib leh faraashka beedka suuradiis fidhe ejif foomsha shal duwan fariida ee xarun kasuubiyow fursa fanejar iyo lakiinfuri fidha arbeed ejif faata elimbogi ankakoy fursa fanejar foolka dhigway adii faytaaki jarte ku fariye arda oo unku adeeg fadhiya jiin isweydaan fursa fanejar ogow alaabtiye haana magaalo kale kusheenawinin hayna gudaasha walakiin kasuubiye kumnaantii fidha arbeed kiifadaasa fartaaka dooroyle ee kumbad fidhe iyo isu oo haaf e oomba oombayin hayna orjinaale adkaysi laho aabagagalayan oo weliba halsana damaanad alle ka siyaw yakinka diyaaree fursaa faanajar dhiniga kale alaabta jeefka usiina saasila tawa oo weliba suurudyo eenodlanka haayo korna aritilindhaka fidhaarbeedka i jeefka fursaa faanajar kadabi asluubinin dhaganta ogow alaabta ka qasabaase may weeli alaabtaba ajaa'ib leh sadishay ilamashay intaba kinka diyaaru fursaa faanajar itaaliyaan i jarmal ejabtiyu indunuusiyu intaba walba mayka jeedo koy arag alaabta i jeefka lakinka diyaariyi fursaa faanajar may kaloo kinkadiyaaraha qabiiro takasus dheer an le farsamada suubiyowka fadhaarbeedka iyoonay jiifafka shal duban waa daadshienhaynee jaamacadaan ku baheen sannaado suubiyowka fadhaarbeedka i jiifka farxad iyo fahmo faadla an dhammaadana koy arag ariitilindhaka fadhiga i jiifka ee fursa fanejar may kaloo lakiinka suubiyay kuraas markii ad aragda koyka fadhowleedka galaasuhaani kumisaaryaalka ka fadheedayaan ee v i b haanan isticmaalow hafiisada iyo weliba kuraasta oroosada oo an gaarka ee orooskii oroosada
uga dambe barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan iyo asla deerna khiyaare taliyaha ciidamada cirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya jenaraal maxamuud sheekh cali dable baylod iyo weliboose dowladda soomaaliya usan ka ogaaday in la dayactiro waayey xarunta saldhigga ciidamada cirka soomaaliya taasoo nagatay meel u wasaq ah walinause sheegay in dhowr mar farinandari dowladda soomaaliya si walanku qobod waana dayacatir lanku soobiyey xaruntaas
saakay waxaan rabaa inaan halkaan ka soo daayo cabasho uu qabo ciidanka cirka soomaaliyeed oo muddo afar sano ah ka cabanayay dowladda hoose ee gobo ee xamar iyo gobolka banaadir laga soo bilaabo laba kun iyo shan iyo tobanka ilaa hadda maalinba meel soo joogtay in wasaqda ka timaada digfar ama hordan oo dhan ay xerada ciidanka cirka soo gasho madaxdii kala dambeysay ee gobolka banaadir mid aanan u tegin ma jiro guddoomiyaha gobolka banaadir ee hadda cusub mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish warqad qoraalah ayaan u geeyey markii uu la magacaabay intaana waxaan ka cabanaynay wasaqda ka imaanaysa magaalada xamar oo xerada ciidanka cirka soo gelayso oo ciidankii iyo xaasaskooda iyo caruurtooda dhibaatada ku haya waxaa la yidhi waa maaraynay wax la maareeye ma leh wixii oo dhan waxaa lagu soo daayay xerada ciidanka cirka annagoo og xaaladda hadda jirta iyo khatarta caafimaadoo jirta ayaa waxaan cabasho heer sare ah ka muujinaynaa dhibaatadana haysata oo xeradii ciidanka cirka ay wasakdii ama qashinkii swiijka ka imaanaya magaalada xamar ay ku dhex jiraan ay soo galeen ciidankiina iyo xaruurtooda iyo xaasaskoodana ay dhibaato ku hayso gobolka banaadir saaka u dambaysay afar goor ama shan goor baan taleefon diray cid iga qabanaysana male cid tixgelinaysana male sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa waan codsi dheer ku jeedinayaa in arrintan wax laga qabto oo dadka xeradaa degan ciidanka kala duwan ciidanka cirka iyo ciidanka xoogga ama ciidanka dhulka gaadiidkii muusikadii xaasaskoodii caruurtoodii saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee xeradaa ku jira khatar ay ku jiraan arrintaa waxaan codsanayaa in si deg dega wax looga qabto oo si aan kala har lahayn wax looga qabto gaar ahaan maamulka gobolka banaadir waxaan si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa in arrintan wax laga qabto arrintan ma ahayn inay raadiyaha gasho ama aan ka hadlo ee waxay ahayd in la xaliyo wadahadal lagu xaliyo laakiin waa ka quusanay dariiq kastaan maray meel kastaan la hadalnay si kastana waxba waa ku suurogeli waayeen sidaa daraaddeed waxaan mar labaad mar saddexaad codsanaya in cid kalla cid kasta ciddii wax ka qaban karta in arrintaa wax laga qabto oo ciidanka iyo xaasaskooda iyo caruurtooda la badbaadiyo wabilaahi
guud ahaana khiyaara barnaamijka kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleelisina dareersaay dhinac sanaadana cabdinaasir axmed mayu iyo nin fidhi dhammaantaan waliba siinkugu tabaanay ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu